جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgallo loola beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sirdoonka dowladda riddada turkiga ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay cagta saartay waddadii burburka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa si adag uga hadlay xasuuqa cadowga allaha ay ka geysteen dalka maali guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashadaha deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareerieh ee wilaayada galgaduud جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan howlgallo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsanaa booliiska riidada kaasoo lagu magacaabi jiray ciise xuseen xaaji xasan sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta kuwaasi oo ku socdaalayay intaa u dhexaysa deegaanada namber konton iyo buufaw ee shabeellada hoose waxaana jira khasaare kufaarta lagu gaarsiiyey kamiinkaasi sirdoonka dowladda riddada turkiga ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay cagta saartay wadadii burburka warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaa cali aadan cabdulaahi caliyare warbixin cusub oo ay soo saartay akaademiyada qaranka ee sirdoonka turkiga ayaa ka digaysa fashil baaxad leh oo ay sheegtay inuu hareeyay kooxda riddada soomaaliya oo muddo badan adeega ka ahayd duulaanka saliibiga ah dagaal xoogana kula jirtay ku dhaqanka shareecada islaamka sirdoonka turkigu wuxuu qiray in kooxda riddada soomaaliya ay sii daciifayso oo ay cagta saartay dhabbihii burburka islamarkaana xaaladda amni ee ku gadaaman ay marba marka ka dambaysa kasii darayso qiimayntan oo sirdoonku sheegay inuu kasoo ururiyey xogo gudaha soomaaliya ah ilo amni iyo diiwaano diblomaasiyadeed ayaa lagu xusay in joogitaanka turkiga ee soomaaliya iyo iskaashiga uu la leeyahay kooxda riddada soomaaliya ay halis ugu jiraan inay weeqmaan maadaama ay dul hoganayaan ayaa lagu yidhi xogtu khataro waaweyn oo kaga imaanaya dhinaca mujaahidiinta al-shabaab sirdoonka maamulka riddada ankara waxay sheegeen in kooxda riddada soomaaliya ay dhex dabaalanayso haliso waaweyn halka mujaahidiintuna ay sii xoojiyeen ayay yidhaahdeen howlgalladooda iskuna fidiyeen deegaano badan oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya wuxuu hoosta ka xariigay sirdoonka turkigu in fashil iyo guuldaro ay kusoo ilaatay xamladii saliibiga ahayd ee labada kun labaiyo labaatankii ay sida wadajirka ah kufaarta caalamka iyo murtadiinta soomaaliya ugu soo qaadeen deegaano lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka gulufkaasi macatab gudirarka ahaa ayuu sirdoonka riddada ee turkigu qiray in mujaahidiintu ay afka ciidda u dareen islamarkaana dhabar jab xoogan gaarsiiyeen maleeshiyaadka riddada soomaaliya kuwaas oo haatan aan awoodin ayay yidhaahdeen inay iska caabiyaan weerarada kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab daraasadan ay soo saartay akaademiyada sirdoonka turkiga ayaa kusoo aadaysa xilli guud ahaan warbaahinta caalamka iyo macaahidda daraasaadka amnigu ay sida fiintii uga qaylo dhaamiyeen gulufka mujaahidiinta iskuna raaceen in gebi ahaanba soomaaliya ay qarka u saaran tahay in laga tirtiro xeerarka gaalada laguna soo dabaalo ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsantahay caliyare mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa si adag uga hadlay xasuuqa cadowga allaha ay ka geysteen dalka maali marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo eegaya kadib guuldarrooyinkii milatari ee ka soo gaaray furimaha dagaalka ay maleeshiyaadka xukuumadda riddada maali iyo kuwa murtadaqada ruushka ay ku kaceen falal lagu dilay dad shacab ah oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi ugaraan ilaa siddeed ruux ayay wararku sheegayaan inay ku dileen goob fagaaro ah iyaga oo sidoo kale dabqabadsiiyey guryaha dadka shacabka ah iyo goobo ganacsi jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa ka hadashay falkaasi foosha xun iyadoo cambaaraysay mas-uuliyadda wixii dhacayna dusha u saartay xukuumadda boomaako iyo mursadaqada ruushka waxaan si xooggan u cambaaraynaynaa oo u dhaleecaynaynaa dilalka arxandarrada ah ee lagu qaaday dadka deegaanka ee gobolka kuuba raasalmaa taas oo ay geysteen ciidamada maali iyo mursadaqada ruushka waxay halkaasi ku direen siddeed qof waxayna dhaawaceen laba haween ah halka laba kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen sidoo kale waxay gubeen dukaamo ganacsi iyagoo aan wax sabab ah meedu cuskan xasbuna allaahu wa nicma alwakiil daldalaadani waxay qayb ka yihiin silsilad dembiyeedyo ka dhan ah dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku nool waqooyiga iyo koonfurta dalka kuwaasoo ay sameeyaan dowladda iyo kuwa ay la shaqeeyaan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay jamaacada mahadsanid marwaan guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada deegaan hoostaga ah degmada xudur ee wilaayada bokool xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya guddigan oo ujeedkoodu uu ahaa dardargelinta goobaha waxbarashada ayaa cagta soo mariyay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool marka guddiga ay gaaraan degmooyinka iyo deegaanada ugu horreyn waxay la kulmayeen qeybaha kala duwan ee bulshada si ay uga dhaadhiciyaan ahdaafta ay u socdeen oo ahayd dardargelinta goobaha waxbarashada iyadoo sidoo kale dowraha sharci ahna u qabanayay qeybaha kala duwan ee bulshada ay la kulmayeen waxay sidoo kale booqanayeen dhammaan goobaha waxbarashada sida iskuulaadka iyo mu'asasaadka hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin waxayna dowraha sharci ah sidaas oo kale u qabanayeen macallimiinta iyo ardayda iyagoona sidoo kale tartanna dhiirigelina u qabanaya iskuulaadka iyo mu'asasaadka ay booqdeen kadibna ku wareejinaya hadiyaad u badnaa qalabka waxbarashada oo ay ugu talagaleen goobaha waxbarashada waxay guddigan gaareen deegaanka korkoor oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool halkaasoo sidaan hore u sheegnay ay kulamo kala duwan kula qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada kadibna ay ku booqdeen goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka iyagoona ugu dambeyn tartan dhiirigelina u qabtay ardayda madarasada ibnu cumar ee deegaanka korkoor kuwaasoo u tartamaya wiilal iyo gabdho tartankan oo ka qabsoomay bartamaha deegaanka ayaa waxaa su'aalihiisa ka mid ahaa su-aashan waxay ka imaanaysaa maadada luqadda carabiga waxaa iska helay su-aashan majmuucada cabdulaahi bin cabaas ee wiilasha wax ka barta dugsiga hoose ee ibnu cumar su-aashu waxay leedahay iqra' nashiidata aطifl اlmu'adab inanii asxu sabaaxan
رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومغاغي ليرو محمد حسين معلم وأنا كجادي مدرسة ابن عمر مجموعة عبد الله بن عباس إنني أصح صباحا ولربي أتقرب بصلاة ودعاء هكذا الطفل المؤدب ثم أغدو لعلومي ولدار الدرس أذهب أجتني خير الفنون ورحيق العلم أشرب su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabaas radiallahu tacaala canhuma ee ka imaanaysa dhanka luuqada carabiga waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo waxaa iska helay su-aashan majmuucada caaisha binta abibakar waxayna ka imaanaysaa isla maadada luqadda carabiga waxay leedahay iqra'ii nashiidata almuslim
رحلة للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما إلا روح عن نور معلم مدرسان قسم مدرسة ابن عمر وجماعة اللي ترت معهم عائشة بنت أبي بكر سؤالي ويدي جابتين تاني سكدي إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم أو سألتم عن نبيي فهو مختار عظيم أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم أو سألتم عن أسلافي فهم سحب كرام أو سألتم عن اعتقادي فهو سنني قويم أو سألتم عن ولايي فلمسلم قويم أو سألتم عن قتالي فعلى الكافر الرجيم sidoo kale su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radi allahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka maadada alluuqat alcarabiya waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo gebagabada tartanka waxaa lagu dhawaaqay natiijada iyo cidda guusha ay raacday majmuuco walba waxaa la weydiiyey shan su'aal oo mid walba maadooyin ka imaanaya waxaana lagu saxayay min laba darajo gabdhaha shantii su'aal ee la weydiiyey ama majmuucada caaisha binti abibakar waxay si toos uga jawaabeen afar su'aal hal su'aalna way soo hareen martay saalle ajrigeeda waxay heleen siddeed darajo wiilasha shantoodii su'aal way ka jawaabeen hal su'aal oo ka faa'iidays ahna way ku darsadeen saalle ajrigeeda waxay heleen kow iyo toban darajo saddex darajo ayay guusha waxay ku raacday majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas رضي الله تعالى عنهما waxay guddiga ku dhawaaqeen abaalmarinta loogu talagalay ardayda guulaysatay iyo sidoo kale dhiirigelin iyana loogu talagalay ardayda laga guulaystay insha allah waxaan rabnaa si guud ciddii guulaysatay waxaan ugu talagalnay lacag lix boqol oo shilin soomaaliya gabdhaha soo dadaalana afar boqol insha allah waa lacag malyan ah oo si guud dhextaalay ardayda maadaama gabdhihii ay dadaaleen marka wiilasha insha allah waxaan ugu talagalnay lix boqol gabdhahana waxaan ugu talagalnay afar boqol xamladan ayay guddiga ugu magacdareen shaxdulhimam liahli lqimam waxayna markaan u muuqanaysaa mid ka sii dhammaanaysa wilaayada islaamiga ee bakool aad baad u mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntii munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeriah ee wilaayada galgaduud waa kan cabdiraxiin sheekh caliih oo warbixintaasi inoo diyaariyey تمت بفضل الله أعظم نعمة تمت بفضل الله أعظم نعمة howlka madarasada cumar ibnulkhadaab waxaa ka dhacay xaflad aad u qiimo badan taas oo lagu maamusayey arday ka qalinbedelatay barashada qur'aanka kariimka iyo mutuun kala duwan oo ay ka barteen ardada madarasada cumar ibnulkhadaab ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xafladda qalinjebinta waxaa ka soo qayb galay nuqabo culimo macallimiin iyo waalidiinta ardada ka qalinjebisay barashada kitaabka qur'aanka kariimka ugu horreyn waxaa xafladda lagu daafuray aayaadka qur'aanka kariimka
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا maamulaha madarasada ayaa ka warbixiyey madarasatu cumar ibnulkhadaab taariikhdeeda iyo dufacaadka ka qalin beddeshay madarasad cumar alkhadaab ee ayaan rabaa inaan wax yar uun inta aan ka ogay aan ka taabto darasada hadda annagu waxaan furnay taariikhda hijrigu markay ahaaday kun afar boqol afartan iyo saddex bishii lixaad markaas adiga ilmo uun labaatan ilaa iyo maaragtay dhowr iyo labaatan ayaa lagu furay kadib madarasadu waa yaro soo kobcday intii sanadka lagu jiray afartan iyo maaragtay ayay gaartay iyo kasii kor ardaday hore ugu horreyday ee ka qalin jebisay oo hadda siddeed iyo toban arday ahaaday waxay qalin jebiyeen oon xafladooda u fadhinay ee taariikhda hijrigu markay ahaaday kun afar boqol afartan iyo lixdii bishii maaragtay lixaad marka muddo uun hadda ay kasoo wareegtay hal sane oo bishaan bisheedii kale ah haddana saakay waxaa noo qalin jebiyey oon hadda xafladooda u fadhinaa saddex iyo toban arday ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa ardada waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashada madarasatul cumar ibnulkhadaab أخي كن من أهل القرآن وأكثر من قراءته وليكن لك صاحبا بالليل والنهار لأنه سيأتي شفيعا لك في يوم الآخر كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعضاء الحروف حقها أخي العزيز اذكر أربعة من أسماء الله الحسنى أربعة من أسماء الله الحسنى هي البصير والعليم والسميع والحكيم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل فأهلا يا ضيوف مكرمين بحفلتنا تروق الحاضرين بحفل الخطم مظهرها أنيق تغر بها عيون الناظرين حللتم بيننا أسمى المقام أيا قر الوجوه محجلين فمدرسة بن خضاب هدتنا بيان الذكر والنور المبين naqiib cabdulaahi sheekh maxamed oo madasha ka soo qayb galay ayaa u mahadceliyey macallimiinta iyo waalidiinta madrasada waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo khitaamka xafladdan madrasada cumar bin khitaab ee ay ka qalin jebinayaan arda soo dhammaysatay kitaabka ilaahay xafladdaasoo lagu weynaynayo laguna sharfayo kitaabka qur-aanka kariimka taa ayaan ku faraxsanahay waxaa mahad iskale bacdallaah macallimiinta u soo dhabar adeygtay ee juhdiga ku soo bixisay ee maantay soo taagtay cayaanta muslimiinta hortooda arday qayim ah aad iyo aadna u ximbaaray kutubka ilaahay mid ka mid ah waalidiinta oo ku hadlay afka waalidiinta ayaa u mahadceliyey ka soo qaybgalayaasha xafladdan meesha waxaa waaye maanta aan u fadhinaa weynaynta kitaabka allah subxaanahu watacaala iyo ilmahaas ilaahi subxana watacaala nasiibka uga dhigay inay maantay ayagoo ka qalin jibiyey kitaabka qur-aanka kariimka maantay xafladoodii iyo farxadoodii ay tahay annagana ka waalidiin ahaan waxaa waaye aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay farxad aan la soo koobi karin maxaa yeelay canugaadii oo kalaamu rabbulcaalamiin maanta waxaa waaye xafladiisii loo dhigaayo farxad weyn waaye maantii ou dhashay sidaad ugu faraxday maanta haddana asigoo qur'aanka kariimka ka qalin jibinaya haddana inaad aragto ku indhaqabowsataa farxad weyn waa abwaantaaku macallin ciise oo ka mid ahaa marti sharafta lagu casuumay xafladda ayaa madasha ka tiriyey tixgabaya bena buur qofkii moodayana wou banjarayaaye birka aanu jeedana waan soo bandhigayaaye la tariga boodee dhace boosha qore qaate bujumbura nimankii ka yimid baarka ka halgaaday ugandhaasla boodboodkiiyo bootadiyo fankii beentoor inay taha tuusaye ba'iya yeelayay bacdallaahi ayagaa iskale beenna ma ahayne gabdhahan qur'aankii barta ee lagu barwaaqeeye xijaabkow ilaah kula ballamay bidinka soo saaray murtadnowna soo beegsa karinuna bareeraynin murtadnowsan soo beegsa karinuna bareeraynin bacdallaahi ayagaa iskale beenna ma ahayne
madrasatu cumar ibnulkhadaab waxay ka mid tahay madaarista qur'aanka horey waxaa sidaan oo kale uga qalanjebiyey arday baratay kitaabka qur'aanka kariimka iyo mutuun fara badan
mahadsanid cabdiraxiin guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu